kulankan uu ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka islaamiga ah ee gadow iyo qaar ka mida waxgaradka beesha jarroon iyo beesha macalin weyne ayaa lagu wareejinayay diyo ay kala qaadanayeen labada beel muddo hadda laga joogo wax ka badan shan bil fal dil ah oo ka dhacay duleedka degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay nin ka dhashay beesha jarroon waxaana dilkaas geystay ruux ka tirsan beesha macalin weyne iyadoona kiiskaas loo soo gudbiyey maamulka islaamiga ah ee gadow wadahadal dheer kadib labada beel ayaa ku heshiiyey inay u xukun tagaan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee gadow waxaana diyada ruuxa dhintay ay noqotay boqol neef oo geel ah munaasabad kooban oo lagu wareejinayay qayb ka mida diyadii ay ku heshiiyeen beesha jaroon iyo beesha kale ee macalin weyne ayaa waxaa beesha jaroon lagu wareejiyey toddoba boqol oo milyan iyadoona ay baaqi tahay boqol milyan oo kale ugu horeyn waxaa munaasabada diyo wareejinta ka hadlay ugaaska beesha macalin weyne ugaasbiyey kaasoo faahfaahin ka bixiyey diyada ay ku wareejiyeen beesha jaroon isagoona ummadda ugu baaqay inay ku kala baxaan shareecada islaamka bismillaahi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa maa nabiya bacda marka hore mahad waxaa iskale ilaah ilaahgaas oo nagu galaynsay nimcooyin faraha badan in lasku koobi karin nimcat alislaam waaliimaan waalamni ayaa ku mahadsan maanta alxamdulilah waxaan u taaganahay mag lagu leeyahay annagoo ah beesha macalweyne magtaasna waxaa nagu leh beel aan walaalanahay beesha jaroon magtaas oo ahayd boqol neef oo geel ah aan ku heshiinay neefkiina siddeed milyan maanta lacagtii waxaan bixinay toddoba boqol xukunka waxaa xukuntay maxkamadda walaayada gobolka gedo dhimashada waxay ka dhacday gobolka gedo khaasatan degmada luuq markay saas u dhacday kadib beeshii aan walaala ahayn waa is aragnay waa heshiinay waa is afgaranay waxaan ku heshiinay mag magtaas oo ah boqol geelah geelaas oo haddana la lacageeyey lagu qiimeeyey neefkiiba siddeed milyan lacagtaasoo noqotay sideed boqoloo milyan maanta waxaa baaqina waa hal boqol milyan toddoba boqolna waan wareejinay waxaana ku wareejinay beesha jaroon ee walaalaaan nahay marka taas magta saasay ahayd marka muddo adigu shan bilood ah ayaan muddo kala qaadanay kadib muddadii way dhammaatay maantana waxaan u taagannahay lacagtii inaan bixino waana ku wareejinay lacagtaas waxaana baaqi nagu ah boqol milyan oo aan bixin doono mar muddo dhowood wilaayada waxaan soo marnay marxalad oo mag lagu kala bixinayo bacmadow maanta kitaabka iyo sunno ayaan qaadanay waxaa maanta aan bixinayna waxay tahay waa boqol geel ah walaayaadka ka horna ma jiri jirin dadka waxaa jiri jirtay xoogaa bacmadow ah laysu tuuro marka ilaaha ku mahadsan waxaan qaadanay kitaabka iyo sunnaha rasuulka xukunkiisa waan u xukun tagnay waana nagu xukuntay labada annagoo labada beeloodba ah waana ku qanacnay kitaabka iyo sunnaha inaan wax ku kala qaadano kii ayaan maanta wax ku kala qaadanaynaa walaayada gedo khaasatan degmada baareere ayaa hadda hawshan oo yaa waday falkan wuxuu ka dhacay degmada luuq arrintu waxaa xukumay gobol haddana tanfiidkii iyo abaalkii bixintiina waxaa oo tanfiidinayey walaayada degmada baareere ee gedo yaa bixinaysay waxaan u sheegayaa beesha maclaweyne ee maanta xaqa lagu lahaa bixisay waxaan u sheegayaa inay xaqa mar kasta xaqii lagu yeesho ay iska bixiyaan si islaamnimo ah ehelnimo ah wixii ay yeeshaana ay u xukun tagaan kitaabka iyo sunnaha si ehelnimo ah iyo xaq ahna ku qaataan beelaha kale ama walaalaha soomaaliyeed ama muslimiinta meel kastoo joogaan waxaan leeyahay ha loo xukun tago kitaabka iyo sunnada ilaahay wuxuu yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum aldaalimuuna fa ulaa'ika hum alfaasiquuna fa ulaa'ika hum alkaafiruuna intii waa soo aroortay wixii ilaahay anig aan soo dejiyey waxaan ahayn ciddii u xukun tagto allu wuxuu yidhi waa gaal waa daalim waa faasikh marka waxaan leeyahay walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaan inay u xukun tagaan kitaabka alle iyo sunnaha kaasay dantoodana ku jirtaa mid aakhira mid adduunyaba waxaan leeyahay yaan la iloobin kitaabka iyo sunnaha ee dastuur iyo dawaaqeed ciddii u xukun tagto waxaad ogtihiin xukunkeeda inay gaalnimo tahay marka waxaan leeyahay qof kasta oo muslin ah in uu u xukun tago kitaabka iyo sunnaha meelaha uu yaallo walaayaadka maanta soomaaliya waxaan u maynaya gobol aan walaayo lahayn ma jirto khaasatan ninkii maraykanka joogo hadduu maxkamad u baahdo waa imaanaya waan loogu yeeraya waan imaanaya caalamka daafaha asia iyo africa iyo ameerika intaba qaaradaha dadka jooga muslimiinta way u xukun tagaan maxkamadaha way in imaadaan waa loo xukumaa xaqooduna waa loo kala qaadaa marka waxaan leeyahay yaan lagu halaagsamin gaalnimo waay ninkii dastuur xukun ah ku qanco ama lagu xukumo kuna qanco ama mid ku xukumaaya iyo kan loo xukumaayaba labadaba waa isku mid waa dembiiliyaal waxaan leeyahay dastuurka iyo dawaaqyadda oo kitaab oo gaal uu samaystay waaye ee kitaabka sunnaha ilaahay noo soo dejiyey aan qaadano aan ku dhaqanno sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay mid ka mida waxgaradka beesha jaroon islamarkaana wakiil ka ahaa ugaaska beesha ugaas muxudiin cabdiraxmaan aadan isagoona sheegay inuu la wareegay lacagta magta ah ay bixiyeen beesha macalin weyne بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من نبينا بعده أن ويبان تنفدينا إني أو بيش مالوين دي اللي كلاهيت بيش جران كلاهيت أو الكوري جيد من ونين ملاك مهدين أو بيش جران إيه ونين وكيل قوان شم بس دي سيد بقولون مليان هايتي إني تضرب بقولون مليان هذا إني وري جي أو نين وكيل قوان ملاك بيش جران ملاك مهدين meesha macalweynanin boqol boqol milyan ay ku dhiman tahay boqolkaas milyan oo hadda muddo oo bil ah lagu ballansan yahay marka anina insha allah aa dadka walaalahan diidi waa kala gadoognay meesha macalweyne diidi waa kala gadoognay ugu dambayntii waxaa kulanka hadallo kooban ka jeediyey mid ka mida waxgaradka beesha macalin weyne kaasoo u mahad celiyey wilaayadii islaamiga ah ee gedo oo fidisay gogasha heshiiskan dhex maray labadan beel ee walaalaha ah bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda meeshaan iskugu imaadnay qabiil iyo walaayo leh waa yaan ku mahadsan ilaahay baa mahadda leh mahad kadib walaayada gobolka gedo yaan ka mid nahay odayga deegaanka gobolka gedo baar dheere wakiil ku ah waan anagana ahay waasbiyay ku-xigeenkiisa ah oo gobolka gedo ka tirsan baan ahay marka ay tahay dadka walaalaha reer jiroon oo helladayna ah kolay dhib ka dhacay meesha la yidhaah luuq buu ka dhacay dee waxay noqotay arrintii waan isla qaadanay gobolka gada laga xukumay lacag alxamdulilahi toddoba boqoloo milyan iyaan hadda wareejinay boqol baa nagu dhiman si wanaagsan ay noola dhaqmeen oo iyakoo wanaag badan oo walaayada noo dhexaysa yaan ku macbilga qaadanay xoolahaas iyakoon kalafaynin oo muddadii ayna siiyaan weli ay bil dheeri tahay ay ku mahadsan yihiin tan ayada naftooda reer jaroon walaalahayna ah walaadii noo madeyso alxamdulilah ilaa mahadle muddada noo dhigtay oo intaan ka kala qaadanayna kor dul joogto oon cabiysanayn wixii degdeg ku bixiya aan la lahayn oo muddada ninka labada meelood aan ku kala qaadanay annaka os ogol haddan aan meesha maanta aan lacagta ku wareejinay degmada baardheere midaas waa intaas mida kale mahad ilaahay baa iska leh waxaan walaayadeena alxamdulilah xukunkaas nagu kala ilaalisay nu kala xukuntay baa iyadana mahaddaas aan u celinaynaa alxamdulilah taasaa jirta xumaan la-aan wanaag badan oo farxad leh annakoo joogna ku kala wareegayna boqolkana ilahay idinkaysisa muddo dhow aan u bixin lahayn yaan ku tiragalsannahay iyakoo mahadsan annagana aan ku mahadsannahay maamulada wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si hufan oo cadaalad ah ugu kala garqaada beelaha walaalaha ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah waxaana arrintaas ka markhaati kacay bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadda